Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadda gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz saacadda geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka mid ah FM-yada dalka iyo barta aan ku leenahay internetka ee radio ergo o r g.
salaan iyo tacbo furan ku soo dhowow dhegayste waa axad toddobiyo labaatanka bisha koowaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kuna soo dhowow barnaamijka madadaalada ergo oo maanta oo kale aad dhegaysato qodobada aad ku maqli doontana waxaa ka mid a hooyada soomaalida iyo kaalinta ay ku leedahay gelbinta gabadheeda xilliga arooska waxaad kaloo maqli doontaa waraysi aannu la yeelanay fanaanka xuseen sheekh aadan oo qaada heesaha mayga sheekada lama huraan majaajilo kooban oo ku saabsan ruuxaanta ama ummadaha waxa la yidhaahda ee haweenka soomaalidu intooda badan ay iska cuudiyaan ama iska shidaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaa qaar ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo oo nala wadaagaya heese ay qaadayaan balse marka hore ku soo dhowow wararka arrimaha bini'aadamnimada ee soomaaliya maxamed xaashi tawakal ayaa kuu akhrinaya
boqolaal qoysas ah oo ku barakacay dagaalo bishii oktoobar ka dhacay koonfurta gobolka sool ayaa lasoo sheegayaa inay haysato cunto yaraan hoyxumo iyo biyo yaraan qoysaskan oo ku kala sugan deegaano kala duwan oo ay ka mid yihiin qudhac maktin dhurwaayaale iyo coodanle ayaa sidoo kale la sheegayaa inaysan haysan adeegyada aasaasiga ee caafimaadka caaqilsan yare oo ah guddoomiyaha guddi loo xilsaaray dabagalka heshiis lagu dhammaystirayo colaadda oo la hadlay radio ergo ayaa arrintaas xaqiijiyey waxa ugu daran haystaa waxa weeye biyola-aan raashin la-aan hooy la-aan caafimaad la-aan waxbarasho la-aan dhintaasaa ugu daran haysata hadda dhibka ka jiraa waxa weeye hargab ganaaco waxa weeye suba wax waliba waa ka jira dee waa dad aan cidlaa ku nool oo sida ugaadha geed hoostii yaalla weeye walahi dadkaasi ma yaraa ilaa toban kun oo qoys waa yahay waayo dee lix magaalaha laga barakacay magaalada muqdisho waxaa toddobaadkan ka dhacay kulan looga hadlayay xaluuhelidda dadka barakacay ee ku jira xeryaha ku yaala gudaha gobolka banaadir dadkan ayaa la sheegay in tiradoodu ay gaarayso shan boqol oo kun oo qoys oo u badan dadka kasoo barakacay abaaraha iyo colaadaha qoysaskan oo qaarkood muddo dheer ay ku nool yihiin xeryaha ayaa la kulma dhibaatooyin kala duwan sida cunto yaraan caafimaad darro iyo waxbarasho la-aan qorshaha ayaa waxaa qayb ka ah in dib u dejin loo sameeyo dadkan sidaas waxaa radio ergo u sheegay hodan cali oo ah agaasimaha hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga soomaaliya ee gobolka banaadir maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee i c c ayaa sheegtay in dowladda faransiisku ay u soo gacangelisay batrick dowler oo loo haysta inuu qayb ka ahaa rabshado ka dhana xuquuqda aadanaha oo ka dhacay dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe sannadihii labada kun iyo saddex iyo tobanka iyo labada kun iyo afar iyo tobanka batrice udawa ayaa lagu eedeynayaa inuu madax ka ahaa islamarkaana ka mid ahaa kooxaha ka dagaalama dalkaas waxa uu la sheegayaa inuu abaabulay falal dil xasuuq jirdil masaafurin iyo kuwo kale oo kasoo horjeeda xuquuqda aadanaha sida maxkamaddu ay ku eedeynayso laakiin batrice waa uu beeniyey dhammaan eedeymaha loo haysto bishii hore ayaa dalka faransiiska lagu xiray kadib warqad ka soo baxday maxkamadda i c c batrice ayaa ah xubin ka tirsan xiriirka kubadda cagta ee afrika dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa waxaa saameeyey tan iyo labada kun iyo saddex iyo tobanka dagaalo u dhexeeya dowladda kooxo muslimiin ah iyo kooxo kale oo kirishtaana dhegeystayaal warkii intaas ayuu ku dhan yahay aan dib idinkugu celiyo fawsiye cumar iyo qaybaha kale ee idaacadda
waa tahay dhegayste intaasi aynu kaga tallaabno wararka arrimaha bini'aadamnimada ee soomaaliya ergo ayaad naga dhegaysanaysaa waxaad naga maqli kartaa mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dadka jooga magaalooyinka waxay naga dhegaysan karaan qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karan ay naga dhegaysan karaan radio ergo dot o r g iyo baraha bulshada haddii aan guda galo barnaamijkan aan ku bilaabo alaaba barnaamijka waxaan ku dahfurnaa mid ka mid a heesaha ay qaadaan fanaaniinta soomaaliyeed maantana waxaan ku dahfuraynaa hees uu qaado fanaanka suldaan seeraar
garashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad idiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye miya garashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad idiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga kusoo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga kusoo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay cogteennana nacab ma helo gubaad tahay xilaajanooy gubaad tahay xilaajanooy adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay cogteennana nacab ma helo gubaad tahay xilaajanooy gubaad tahay xilaajanooy intii xusulkay xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xelkeennoo aan gutiyo qoyskeenoon xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarnahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay
intaa ha inoo joogo codka macaani ee fanaanka suldaan seraar oo furitaan u ahaa barnaamijka madadaalada ergo haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijyada kala duwan ee ka baxa idaacadda ergo ama aad gudbiso fariin ama aad ka warbixiso xaaladda deegaankaada waxaad nagala soo xiriiri kartaa teleefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labayo toban fariin cod ah iyo mid qoraal ah intaba waad soo diri kartaa sida aad ku maqlayseenba hordhaca barnaamijka waxaa marti inoogu ah baahilo xaashi xayle oo ah hooyo soomaaliyeed waxay ka warramaysaa kaalinta hooyadu ku leedahay gelbinta marka gabadheedu ay tahay arooska haddaba kaalintaasi maxay tahay wariyaha reediyo ergo jibriil cismaan cilmi ayaa waraysigan la yeeshay baahilo hooyo wax gabadheeda ka dhiman ayay ay u fekertaa markay u fekerto waxay u firanaa waxaa gabadha loo xirayaa maro la yidhaha boqor gabadha markii hooyada gelbinayso habartuna intoo kale ay qaadataa habarirka intoo kale qaadanaysaa dhaqanka micnaha ba- baadiyaha oo qurxoon oo wanaagsan yay ku- yay u- gabadheeda u qabanaysaa waxaa la qabanaya aqal bahalkan la yidhaha geed la yidhaha kabadgalool baa la waxaynaya oo dhulka iyagaas laga samaysto waxaa la waxaynayaa ee, bahalkii geed oo kalo isagana la yidhaahdo ah- abxad geed la yidhaho aleel iyo magaciisii iyo qurux loo gabdhaha guryaha loo dhigo waxaa loo leeyahay salli camal miya maahane ugu- halkaas la saaraa miisaskaa la saaraa oo kale Oo anaa gurigaa la suraa lagu qurxiyo lagu qurxiyo Aha.
waxaa la saaraa bahalka la yidhaha weynbaar geed la yidhaha qurux badan isaguna kale oo isaguna guriga loogu sharxa gabadha gabadha faaraha baadiya lagama sheegi karo intaas marka maxay ka micnaan tahay waxay ka micnaan tahay gabadha quruxdeeda iyo aqalkeeda allah gurigaan balday bal siday weyn waa gurigaas waa qurux waa qurux badan baday gabadhuna waa qurxoonta kan magaalka makaan magaalka sal iyo shoodar iyo daahiye iyo waxaas wey waxaa loo dhiga laakiin maxay ku kala duwan yihiin waxay kala duwan yihiin dhaqanka dhaqankan ku kala duwan yahay, dhaqanka baadiya qurxoon
kii miyiga baa is qurxoon leedahay ka qurxoon meeyaa qurxoon marka telefisiyada adigu maaragtay gabdhaha maryahay qabaan oo markay dhaantada ka boodahayaan iyo badanaa oo u xirantaa maro anaga dhaqanka iyagu waa ka kaasaa qurxoon markaasa qurxoon kan maxaa qurxoon gartay marka dhaqan ahaan hooyadu maxay samaysaa maalinta uu dhacayo arooska inanteeda waxay ay heli karto wax alla waxay heli karto adduuweynaha quruxa oo leedahay ay samaynaysaa aray qalaysaa geel bay qalaysaa hadii midii geel helisa geel bay qalaysaa midii heli kartaa loo bay qalaysaa midii ari heli kartaa hadda ari bay qalaysaa intaasay ay yay ku qartaqaad ku leedahay dadka marka ma dhaqanka magaalada ama soo mid dhaqanka baadiyaha waa dhaqanka baadiyaha dhaqankii magaalada soo maaha miyaad iga duunaysa marka kii magaalada soo maaha Wax- adigu wixii dhaqanka oo qofka markuu qof walbaba uu yahay sida uu yahay xuruuftiisa ya- yay ku shaqaynaysa qofka hadday xuruuf fiican leedahay wax fiican bay dhigaysaa tolkay soo dhaweynaysaa madaxday soo dhaweynaysaa waxa- dhalintay soo dhaweynaysaa dadka oo dhan bay keenaysaa waayo waxay isugu keenaysaa eh, si qurux wadan oo wanaagsan bay u- u keenaysaa gabadha marka la gelbinayo inta aan gurigeeda loo kaxayn waxaa la marsiiyaa guriga hooyadeed sababtu maxay tahay guriga yaa lasoo marsiinaya guriga iyo yaa lasoo marsiinaya guriga wo abti baa lasoo marsiinay guriga adeer baa lasoo marsiinay guriga walaal baa lasoo marsiinay intaas markii lasoo marsiinay kabacda gelminteeda laka- loo kaxaynaya guriga iyadoo ducaysan oo wanaagsan oo qurxoon marka sababta guriga hooyada marka hore loogu soo hormariyo maxay tahay sababteeda dhaqanka ay iyo habartu leedahay ay ku dhaqanto oo ilmeheeda awey ku dhaqantay habartu dhaqankii hore iyadu kusoo dhaqantay yaa haddana kugu maraysa waka baahilo hooyada dardaaran ayay siisaa gabadheeda marka ay aqal galayso marka maxay u sheegtaa wax alla wixii uu ku yidhaahdo wadaadka waa inaad aqbashaa wax alla wuxuu ku yidhaahdo markaad aqbali weydo waad ku- talaad ku celi kartaa oo- oo aad- uu aqbali waayo iga jooji waa dhihi kartaa oo waad odhan kartaa waxaan wax qurxoon maaha haddaad isqabataan waa inaad shawr dalabtaa oo ninka ka sh- ka shawr dalabta war maxaa noo eg war maxaan ku dhaqanaa war maxaa reer ku yahay war maxaa annaga noo dana waa inay tiraahda gabadh habartu kula daran maysa gabadha waa inaadan ninka ku boodin waa inaad tartiib intoo fariisato irahdo qodobkii ka ka boolkii ka maqa boolka inaad tahay boolka noo xeji kan noo noo waxe kan midkaan wuxuu u baahan yahay wadahadal kan wuxuu u baahan yahay eh, waxbixin iyo kalsooni iyo waxaad dhiibto ila dadka dad baa kusoo xariiray saas habarta kula daradaasi gabadha marka haddaysan dardaaran siin maxaa dhacaya gabadhaan waxbana maaha maxay tahay gabar birisenor halkaa maraysa maxay tahay waxbana ma garta gabadha habarada gabdhaha habaraha leh iyo gabdhaha hooyada leh waa kala duwan gabadhii hadda fitrada ilaahay siiyey nacam waa run oo fitradii ilaahay siiyey ku dhaqmaysa laakiin gabadhaan hooyada koombareynayso hadba meel geynayso meel walba ay dhinacyada kaga jirto iyo gabadhaan marka hore isku soo baxo soo bixi maayo marka dardaarankaas waa u muhiim waa u muhiim wey gabadhaas in gabadheeda la dardaaro inay ninka kusoo boodin ha kusoo dhig inay ka sheeg dalabto ina isaga tiraa waxaas ma noo quman yihin okay marka maalinta toddobada ee ay ka baxayso gabadha hooyadu maxay u samaysaa hooyada waxay u samaynaysaa casabadeeda hooyada casabadeeda wax walba wixii awoo ay gabadheeda ku qurxanaysa ku qurxanaysa aqal aqalka waa la bedelhay kulli waa la bedel waxaa nin kuleeya dhulkaa la dhigay waxa hooyaa kasoo muuqanay waka haddii khilaaf uu soo kala dhex galo gabadha iyo odageeda hooyadu dabcan waa qofka ugu dhow gabadha Een, kaalin nuucee ah ayay ku leedahay marka xalinta khilaafka qoyska wiilkay u tegaysa waa waanidaysa gabadhay u tegaysa waa waanidaysa waa markay waaniso qofkii waanada qaata hadee okay waxaan qofkaan qaadan soo maaha hadee alla loo bandhigaya miyaa la xoogayo dadka qof la xoogi kara miyaa jira marka kaalinta gabadha oo kale Ah, kaalinta.
een, maadaama adigu hooye a u tahoo kale sideed ula tacaamulaysaa khilaafka markuu yimaado khilaafka waa u sheekaynaya waxaan leeyahay hooyey waxaas iska ilaali hooyey saas yeel anigu kuma dhaqmin iyaydaa kuma dhaqmin abtigaa kuma dhaqmin iyo habarirtaa kuma dhaqmin hooyey macaanay waxaan kaa rabaa sidaan u dhaqanay dhaqankeeda aan kaa helo ha lagaa helo taasaan kula dardaarmay
dhegayste waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa k e l y hal eber hal dhibic toddoba f m codka bulshada soomaalida minneabolis ee gobolka minnesota saacaddu marka ay tahay labiyo tobanka iyo toddobada fiidnimo xilliga minneabolis
waa tahay dhegayste weli waxaad dhegaysanaysaa idaacadda ergo adigoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban haddii aad joogto magaalooyinka waxaad nagala socon kartaa qaar ka mid a efemyada haddii aad heli karto adeegga internetkana waxaad naga dhegaysan kartaa barta aynu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g waxaad sidoo kale ka heli kartaa warbixinada ergo oo maqal iyo weliba cod iyo qoraal isugu jiraba facebooka iyo weliba twitter-ka iminkana kusoo dhowaada waraysi aanu la yeelanay fanaanka xuseen sheekh aadan oo qaada heesaha mayga wariyaha rediyo ergo muxiyidiin xusni ayaa la kulmay islamarkaana waraysigani la yeeshay wuxuu ka hadlayaa xilliga uu fanka bilaabay wuxuu qabtaa dhowr qaybood oo fanka ah sida inuu majaajilaysan yahay inuu heesaa yahay iyo weliba waxyaabo kale waana kan ee guddoon wacan heeska igu horeeyey aniga aan qaabo saale aan ka qaabo oo a- anigoo qarqarahay oo weligeysa ilaan hees ma qaadin mogtahay maalinta iigu horeysa aan qarqarahay ahayd heeskaas waxaa la yidhahaa dhile may anoo dhan dhile may anoo dhan dhafarey haamiinkii dhinigay dhulma saaraw dhulkiyaa oo dhammaadey dhayoogey urooney dhinigey mukoyto dhekakanantung oo dhaaf heeska ugu horey aan qaado horta kan waay heeskan waxaa sameeyey nin cabdullaahi la yidhaahdo oo ku magac dheer hoogata buslo maba noolaba hadda waaba dhintay ha ninka anaaxidda anaa saaray muusikada anaa saaray anigoo waxba aqoon ayaa iska saaray waana heeska ugu wanaagsan ayuu noqday ha maxaa xigay Ma- waxaa waxaa xigay gabar iyo aniga ah, hees oo darandooriya isla qaadayno oo mar hore i diiday oo haddana iyada jecelkii ku soo dhacay mar labaad anaa jeclaay ogol fankaana ka wada tirsaneedeen fankaa ku wada tirsaneed riyaaq aan la yidhahda kooxda riyaaq ayay ahayd maxaa la dhihi jiray riyaaq waxay ahayd marka heeska deertii maridii kidaydaya waa idiiday maaginin dulaawto dabeelacay kagaadney dagarkii ada idiirsidiya weli deenkay kiyaale anisaana dhahay ayadana maxay leedahay Aydan. dabramo waa ku noogay sidii gaal darleefi dabgaley ariirow nafta darduurka diidey daleel iinka dhaaftoy dandarooway daraada iyonasayaraasi marka oran ma ertay durwareega ku noogay ariyow jeelka daraadiis laalaalaalaalala durwareega ku noogay arirow jeelka daraadiis daraad anikoo dabaalowey maduulaynin darweelo daleel iinka dhaaftooy dandarawey daraada anin maray doogay dhugunsooy ree daliil ku gaadooy dogoowey nasiibka dabeela'ay ka gaadne dagarkii ada ideersidiya weli deenkay kiyaale heesa kan ahay heeska macnaha markii hore adaa jeclaa anaa jeclaay way ku diiday waa i diiday waa dab orday waa dab orday waa bariyey wax kas waa ku sameeyey lacag baan siiyey wax kas waa u gatay waa iska dhaafay markaan ka caajisay aan iska dhaafay meel aan fadhiistay aniga nidiga iga bacday markaasaa nafsiyaa soo qabtay anigoo meel iska fadhiyaa ii timid salaan baa ii timid markaas arrin yar ma kuu sheegan karaa ha ii sheegaan dha ii sheega waxaa anigu ku mahmahnaa uur jeel gali meeban magalaas wala jeeladeen ha uur haddii marbi jecel haka mariye nacab neeban mabha galaaso marka tii ay qabatay marka ma ogolaatay ha isoo jeedisaan ay soo jeediso wixii dantaada ee liimaw horta daraad dabaal baa noqdee nin wanaagsan baad ahayd wiil fiican aad ahayd anaaku ka suwaayey waxaa waaye gadaada mashaakiyaalkaadaan maqlay inaad dabco fiican leedahay inaad nin fiican tahay inaad yani sagaawa tahay waxbahaas de gadaalda baan ku ogaaday walaalow hadda waxa ila qabo heeska markaas waay ha majaajiliista iyo hees isku hal ma aha majaajiliista qosalis waay dadka qofka dadka qosliya sida awkoomb iyo marka haji banaadir iyo awgember iyo awdaang iyo majaajiliistayaal waay ma hees ma heesan tii horta kow aniga mahatri ma qaadin maay un baa qaaday ma mahatri hal mar baa aan ogahay inaan qaaday hees kasta ba- wax yar baan ku haystaa wuxuu ahaa jacayl waa ma baaqde intuu buuraha ilaa koray oo biiraa ii shubay boolbool maa igu ridaayo ma u buubaysamaadee badahana maa ilaa maray ma i geeyey baariis bartankii magaalada boormay isla taagee intaasaan ku xasuustaa waayahay waad maadsan tahay heesaha kale ee maayiga ah kuwee ugu jeceshahay heesahaaga heese waxaa uga jelay heeska xabiibaha day aan kuugu sheekaynay hamin horaad ano oo hunduraawa hilamoodey habiibo hortay roogdo ha isalaantay ilahaaso waasoo waregey anina ha buraarugey hibig maadii erin hundhoofeedii hortay kuwaay war wadnahaaba iku dhexdhaci jiray maa jira ha baaburta ta kama leexanin bajaajyaalka wax badan bajaajyaalka hataa wax badan baa isigeen wari adii ma waalan tahay wari baaburka bajaajka ka leexa waryaha ayaa dhihi jiray markii bajaajyaalkan soo bilaabanaan ahayd ha sanadahan dambe ha wari ah, wa- wa- waa isku dardarsanay mogtay markaas waxaan sheega mada noo sheegi kartaa kuwa aad ugu jeceshahay oo kale horta heeskan heesdheeday kulli kanaa ugu jira inta kale waa kuu soo qaaday mogtahay ha heeska markii kii afkaada uga dambeeyey ya kaasunba taqaanaa bis waa gar wixii lasoo dhaafay dhamma gadaal una kumaysa anisa ana waa saas fanaan dhanba saas way afuufa maxay tahay heesta afuufa yeew afuufa waxaa waay gasug weyn way taas kale horta heesta anaa leh muusikideed qashin allaad waxaa guraha dhanba maal kulli anaa samay maxaa ku keentay heestaas Aha, afuufa waxaa lagu jeeda shalaay waa garta waxaad ku shalaynayso waay afuufa hay hambulansharaa isiiday yeehoy isiiday saliidaa iinkaboytay anoo eedlay unangeeba iifaylahaytay afuufa afuufa afuufa iyeyo afuufa
iyadii baa inkoytay ani baa i aytay ah ah ah ah ah
iyadii baainkoyda haddana ani baayaaytay anoo iid iniska ayneba iifaylahayday afuufa afuufa afuufa afuufa iyeyo afuufa haya haya haya oya iyadii baainkoyte ani baaiyayte iyadii baainkoy oya iyadii baainkoyte haddana ani baaiyayte iyadii baainkoyte haddana ani baaiyayte anoo iid iniska ayneba iifaylahaydey afuufa afuufa afuufa afuufa iyeyo afuufa hum hum hamsi hamsi hamsi hum awshee baahan sheegtay abbaa anu walhayaay iibaaha eertee awshee baahan sheegtay abbaa anu walhayaay iibaaha eertay awshee baa inkooyay ariitey adi aaytee iibaay eeray awshee baa inkooyay ariitey adi aaytee iibaay eeray anina maya waa erayde maya waa eray anina maya waa eray maya waa erayde iye baa meelikoytey abbaa kan naftiisahaaye iibaa yeertey iye baa meelikoytey abbaa kan naftiisahaaye iibaa yeertey alooyaabaa aragnay anoo ingaadhaa warneebaa iifaylahaaytey afuufa afuufa afuufa afuufa iyeyo afuufa
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
weli waxaa inoo soo socota sheekada lama huraan oo maalin walba oo axad ah aad ka dhegaysataan idaacadda ergo balse marka hore ku soo dhowaada qaar ka mida dhegaystayaasha idaacadda ergo oo nala wadaagaya heeso ay qaadayaan iyo codkooda macaan bismillaahi araxmaani araxiim raadiyo werda aad baan idin salaamayaa aniga magacaydu waa yurub sabiid waxaanan joogaa miyiga sanaag waxaan doonaya inaan ka qayb qaato xubinta ah miyeysi kartaa waxaanan ka qayb qaadanayaa hees cabbaar cabbaar baan ku sugayo cadeedaay dhamaqde cidla kaana maan tegin dhaamana cimrigiin caqligiin masbayda asadii adbaadlo ataan dawbale waxaan maleeye adigan waxaaleemaan saarte caladii kasoo noqo caydh caydh iyo curonkaday sidiisii ayamaa cartamay iyo waqtigayna ciliile cilmigiyo sidii hodan cashirqeena inay yahow cid walibaadaate e ilaali cadowga dudlayaan lagaa helin waxaan madaaye adigan waxalima saarti caladii kasoo noqo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay dhegayste weli erga ayaad nagala socotaa adigoo naga dhegaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhegaysan karaan radio ergo dot o r g waxaa inoo soo socotaa majaajilo ku saabsan ruuxaanta ama ummadaha waxaa la yidhaahda ay dadku iska uumiyaan oo loo sameeyo cunto gaar ah oo si gaar ah loo kariyey oo inta badan dadku ay dhahaan cunto macaan waxyaabaha magaalada looga soo gadaa dhar gaar ah ay leeyihiin balse aynu ku horeyno sheekada lama huraan ee dhegeysi wacan
kusoo dhowaada sheeko tixano ah oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladaha nolosha soomaalida haddii ay noqon lahaayeen nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqan celinta dimuquraadiyadda dowlad wanaagga iyo dibudhiska waxaa soo saaray raadihii la oran jiray irin ee wakaaladda wararka qaramada midoobey u qaabilsanaa arrimaha bini-aadamnimada magaca sheekadu waa lama huraan waxay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay qaranweynihii soomaaliya kadib dagaaladii sokeeye ammaan darrada baahday kala dambeyn la-aanta qaxa dhaca iyo kufsiga sheekadu waxay astaan midnimo u qaadanaysaa tuulo qayaali ah oo ay ugu magacowday tubcaano oo loola jeedo tuulo barwaaqo ahayd oo ay dadka oo dhani ku wada noolaayeen iyada oo dadka aan loo kala xigsanayn qabiil iyo koox mana ahayn mid leh ciidan iyo hub waxay dadkeedu ku wada dhaqmayeen xeerar ay isla ogol yihiin tuuladaas waxay noqotay mid laga qaxo oo dadkii nabadda ku wada noolaa midba meel u jihaysto koox hubaysan ayaa halkaas waddo ka dhigatay dadkii deegaanka degganaana u diiday in si nabad ah ay u degganaadaan dadkii tubcaana ka qaxay ayaa dhibaato kala kulmay meelihii ay nabadda bideen waxaana ay bilaabeen in dib ay ugu soo noqdaan tuuladoodii si nolol cusub ay halkaa uga bilaabaan sheekada lama huraan waxay dadka u bidhaaminaysaa sida loogu baahan yahay lama huraanna ay u tahay iskaashi wadajir walaalnimo cadaalad iyo isqadarin taas oo keenaysa in dadku ay higsadaan nabad iyo horumar haddaba ku soo dhowaada qaybta shan iyo tobnaad ee sheekada lama huraan
asalaamu calaykum dhammaanteenba sida aan la soconno reer tubcaanow sidii awalba aynu yeeli jirnay markii la doonayay in laga wada hadlo umuur soo korodhay kulankan oo kale ayaannu qabsan jirnay kulankanina wuxuu ku saabsan yahay ee uu gaar u yahay inaynu ka wada hadalno oo aynu ka arrinsanno sidii laga yeeli lahaa dhibaatadan cusub ee ku saabsan waddadii kali ahayd ee deegaanka tubcaanu soo geli jirtay kana bixi jirtay oo isbaaro la dhex dhigtay taasina waxay timid markii ay dad badan ku soo laabteen tuulada oo tabcasho iyo dhaqaalaba ay yeesheen wixii beerahooda uga soo go'ayna waxaa dhib ku noqotay sidii ay u safarsan lahaayeen dibna ula soo noqon lahaayeen dhaqaalahoodii deegaankoodana ay ugu soo laaban lahaayeen waxaana dadweynehu laga wada hadlayaa sidii arrintaas loo maarayn lahaa iyadoon hub iyo dagaal iyo dhibaato toona la gelin tuuladeenna tubcaano hadalkuna waa inoo furan yahay
oraalahada oraalahada may bafadey ini meeluha ku jeedi hal kelmed ini in ogolaatan haye waa tahay soo dhowow soo dhowow madcaliyow
may bahorliin eray mayd maxaa u dembeeyey annagun oo siinladowhawya ii dhiidi anna ii islaantay oo safarsanii badarkii oo niinku bahay beerta oo madiha adeeginiina jidkininiin gali dhibaatadaasowna may baaho too untaala dadka dhan oo niiloqobaan reer tubcaana dhan haddana mayba kataliyey aranta maybaan yaale una oo guddigii oo tuulada e ini walku erna mayba taaska darafaday ini akhyaarleendara dadkun oo debleyta e oo isbaarada dhikaday dadka nafta ansheeni iyoona la araga walaagi oo ha era doonan saasaan ku bahay
awnuurow hadalka hadlaysiiyo haye jigre bal adiguna ra'yigaagana siiyo soo dhowow maxaad ka leedaha arrintaas awnuurow waxaan u arkaa in xeeb cidla'a lagu warwareegayo haye arrintana horay ayaan u sheegay dhowr jeer waxa daawada u ah haye waana layga hoos qaadi waaye waa garta haddana waxaan u arkaa in loo diyaar garoobo oo la iska celiyo dablaydatan dhiiggeenna iyo dhaceenna caadaysatay mana qabo in kooxdaas loo diro ergo ileen maba mudne eh waata sidii aan sheegi jiray haddii aan la yeelinna waxaa imaan doonta mid middaa ka daran kooxdaanina ma aha niman libiqsanaya marka dhib ka weyniyey inoo keenina aanu ka hor tagno dadkaan aanu iska dhicinno war dadkaanu iska dhicin war aanu iska dhicinno dad
aamus aamus halla aamus Ee, halla aamuso halla aamuso bal markana waxaa gacanta taagaysa sureer ina faarax dheere haye maxay kula taa adeer waad mahadsan tahay awnurow anigu waxaan qabaa Ha.
in la helo xal aan ahayn hub iyo dabley in la abaabulo taasina waxaan u malaynayaa inay ila qabaan dad badan oo reer tubcaana ah
haa haye hay- aan halla aamuso waxaana qabaa in la helo hab kale oo lagu kala badbaado oo caqli ah oo aanu hindisno Ah, hadda haye hay Eh, alla ilaah waa ra'yi aad u fiican Eh, aan u kaadi bal waa yahay sidaan caqligaas ku socodsiinaa eh, haddii ilaahay yidhaahdo oon arrintaas uga midhan dhalin karnaa
awnuurow aniga hadalka halaysiiyo haye soo dhowow dhuubow bal adiguna ra'yigaagana sii mahadsanid anigu waxaan qabaa oo aan xoojinayaa fikraddii uu soo jeediyey mad caliyow haye oo ahayd in dableydaas loo diro ergo kala hadasha inay dadkan badbaadiyaan haye ergadaasna ay u sheegto in dadkan horey loo dhibaateeyey haddana dhibaato kale aysan qaadan karin hadalkeygiina intaasaa uga baxay alla ilaah waa ra'yi aad u fiican haye rooble maxaad ku daraysaa arrintaas oo adiguna fikirkaas ka qabtaa
anigu waxaan ku darayaa in ergada loo dirayo kooxahaas ay ku martiqaadaan inay soo degaan deegaanka oo beeraha ka shaqaystaan oo wax tabcadaan taasoo si weyn u dhaami doonta waxa yare ay dadka ka furanayaan ama ay ka baadayaan waxaa hubaal ah oo aan shaki ku jirin in qaarkood aqbali doonaan ama ay wada yeeli doonaanba kulligood masaataad aqoonyahan ku tahay hadaloosha tacabkaa baa'ida malakiisa wuxuu yidhi ha tabcadeen beero u kaadi jigrowbal waxaan u malaynayaa in in- in talo fiican horta aad isku raacdeen waa talo aad iyo aad u fiican waxaana rajaynayaa inay taasi wax qiimo leh ay ka soo bixi doonaan welibana aan gabdha siin doonno oo aannu u gurin doonno waxaana dhici karta waxaana dhici karta inay noqdaan dad wanaagsan oo ku soo biira deegaanka tubcaano waxaana magacaabi doonaa ergadii loo diri lahaa haddii alla yidhaahdo shirkuna waa inoo xihan yahay awnuurow shirka ha xirin awnuurow shirka ha Maya u xirin kaadi.
ma waxaad shir guddoon ku tahay oo aad maanta noo guddoomisay dadka
waa tahay dhegaysta qodobo kale ayaa inoo soo socdaa hase yeeshee aynu ku nasanno een, hees ay qaadayso fanaanada khadiija qalanjo hooyoy hee inta kale ayadan u daynaya
ooyoy gurkii waa laga siraye ooyoy gabdhihii
guurin dhaqankii. Guriyadoo dumi geedkii aan degayn. Guriyadoo dumi geedkii aan degayn. Gadaa waxaa qaroon ohooyo gumaysinaan ahaadee ahaadee gadaa waxaa qaroon ohooyo gumaysinaan ahaadee hooyoy geesigi kaari buu helayey hooyoy godad iyo gaabsada hadhayey hooyoy geesigi kaari buu helayey hooyoy godad iyo gaabsada
raadiyo ergo ka dhegayso mawjadda efemta ah ee idaacadda hiiraan weyn ee beledweyne iyo bulo berde maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waxaan u sheegi lahay horta cudurka malaariyada waa cudur dilaa ah haddana laga hortagi karo lana daaweyn karo muhiimadda waxaa waaye ka hortagga ayaa muhiimadda ugu fiican in la siiyo ay tahay maxaa yeelay haddii ah, aad ka hortagto ka hortagga ka fiican daaweynta daaweynta qarash badan ay qaadanaysaa laakiin ka hortagga qarash badan ma qaato dadka waxaan mar walba u sheegaynaa ama kula dardaarmaynaa in meelaha biyaha fariisiga ah ay iska aasaan oo oo biyaha ay iska ilaaliyaan meelaha xaafadaha gudahood inaysan biyo fadhiisan inay nadiifiyaan meelihii waaweyn oo harooyinka waaweyn oo oo ayaga wax ka qaban karin in in ay tiimka usoo sheegaan si loo daaweeyo oo aysan ugu dhalan cudurkaas plasmodiumka ama ama kaneecada ugu dhalan marka kaneeco in la qaybiyaa ah, xarumaha caafimaadka waa lagu qaybiyaa si maas ah ama ama guud ahaan dadka waa la siiyaa meelaha marakaneecooyinka lagu qaybiyo in marakaneecada dadka ay isticmaalaan marakaneecada intay qaataan ay meel iska dhigaan ma isticmaalaan badanaa dadka markii aan istaadi ku sameynay marka waxaa la rabaa in marakaneecooyinka la isticmaalo markaneeco hoosteeda la galo caruurta gaar ahaan caruurta shanta sano ka yar iyo hooyooyinka uurka leh iyo- ama ama caruurta nuujiso inay galaan ah, markaneecada hoosteeda intaasaan kula dardaarmaya
wagaag sidaan hore idinkugu sheegayba een, waxaa jiro waxyaabo dhaqan ah oo kala duwan oo bulshada soomaalida ay isticmaasho waxyaabahaasi waxaa ka mid a muddada dheerna soo jiray in haweenka soomaalida qaarkood ay iska cuudiyaan ama iska shidaan wax la yidhaahdo een, umado ama ruuxaan ama duulal een, hadba qofba siduu u yaqaano oo deegaanada kala duwan ee wadankana inay ka jirto ayaan filayaa Een, balse marka hore waxaan idin leeyahay een, ila dhegeysta een, majaajilo kooban oo arintaasi uu ka sameeyey een, mu'alifkii weynaa een, allah u naxariiste meecaad migane een, sheekadan waxaa duubay islamarkaana kaydiyey een, tv-ga r t d ee dalka jabuuti dhegeysi wacan Ee, waa kan haweenkan soomaaliyeed sidaad caadadooda u taqaaniin iyaga oo aan waxba qabin ayaa kuwa kale u sheekeeyaan oo la yidhahda xanuunadanaa ku haya waris kuma haysid baryahanba waa lagu dhamayaa waad sii gudhaysaa labadaadii indhood caadi baad moodaysaana qaar baa sare u baxay waxaasaa loogu sheekeeyaa way ku imanaysaa waxay ku leedahay waxba kuma nooli waxba kama taagin kolkaad tidhaahda naa wax ma qabtidna waxay ku odhanaysaa ninkaasa iga naxaya labadayda indhood minku may qiyaasan yihiin bay ku odhanaysaa naa waa sidii ilaahay u abuuray bay ku taagan yihiin kama dhaadhicin karti adoo wixii yeelo mooyaane dee markaasaa arrintii kolkaa muddo sidaa aniguna nin iska dan yara ayaan matelay Eh, ayay islaantii waxay tidhi waxay tidhi qaalibow dayrta caana qabooba ilmihayga qone xilmigaa xilligaa qubanayay qurunihii yeelay waxba ah qalbigayga ku dhehan oo wax qudhaanjir la moodo quunta quunta afkeed labaa sidaa ii qurqursa ii qurqursa dee dibigeesa qaroofan iyo orgi aynu qallo qurbaan aan u samayno qaraadhkana way jecel yihiin jawaan qaada u keen bay ti waraxaantu qayilaadi weyda waxaan idhi horta qurumahaagani waa mid qaraada oo iibaankii laga qaaday oo haddaad ciidda u qosto quraac looga sameeyo qadadiina cirkaa iyo qoraxda loo kariyo naama quruunaana dhargayninoo qatan baad aragtay ilaahay qaadirsana inta ceelka qadhaadh biyaha geelu ka qaada quudka aad ka cuntahay dee mar haddii aad ku qancaynin oo aad kusii qallalayso maxaan kuu qaban anigu waabay gilgilatayba ha gilgilan baan idhi dibigeesa qaroofane qaaradaba kuma noole qurumahan aad ka hadlayso orgigii qoorta casaa bal ha loo qala maanta kolkaasay qabowday way tiri jawaanka qaadka ku dar isna waan ku daray baan idhi intii markii la isla bugaaxay de anugu wax cunaya ma ogeen ayaa laygula soo kallohay la soo noqotay waxay tidhi wadaadadii baa sahlanaay war weyn baan caawa sidaa ruuxaantii jinka oo dhan raggoodii u sarreeyey ayaa reerka dul jooga bay tiri ruquus raaga afbuur ragaad been kuma rayste raggii raanta lahaa iyo raxan bay nala joogta bay tiri kolkaasaan idhi nama ruuxoodii baad aragtay mise reynkoodii baad maqashay kolkaasay maya ruqyadii caanka ahayd baa saddex goor faalka rogtay bay tiri oo inta ay rax ka siisay waxa ay tiirsati weyn weyn qalo oo ri madow ku sadqeeya ragguna yaanu afsaari carruurtana yaan laga raacin ka fogeeya raqda keligaa raramso intaad ruugga u aasto ha ka reebin qaniyo ra'yigaaba iga siiso rugeeyo loo noqon maayo bay tiri iyada madhibaday dhammee keligeed awrkii ayay tiri waa inaan anigu dhammaystaa halkaasaa ruuxaantii iyo qadadii isla martay iyo awrkii islaantii kolkaasaan idhi aniguna kolka deejimanu waxaana isku ridownaad isku ridi wax kaloo ku dawoobaysaa ma jira mada biradigii reerku ku guurayay loo soo jeestay waxaan idhi ruuxaanta mid ka weyn ayaa reerka dul joogta kolkaasay tiri kuwa xaggee ka yimi kolkaasaan idhi rujiye ribdhaye rakibe rah waraabshe rarankii ku game weligii raaxa maseexde warankiisa rideeye ruba dabeerka gujiide kabareeskula dhuunte isha raariciye wallaahi waa raaga bidaac oo riiraashna uu la socdaa waa raggiiba waa idi waa raggiiba waa idil yahay baan idhi waa intii roogga taqaanay alla maxay baa rawaxsheen kuuna way cabayaan baan idhi waa inaan raalli gashaa kolkaasaan idhi ayay tidhi war maxay raadinayaan ruqyay ka maqleen ratigii la qalayo raadkeenay gurayaan wayna raadinayaan baan ilaa waa adigii ilaahur baa la qalayaa kuwiina way soo xaadireen baan markaasay tidhi war yaah warba ragga la hadal waanin debelan rogaal celiyo mar labaadna aan riinka ku jiido war maxaa idin rabtaan ra'yigiiba way bedeleen baan ratigii waan iska dhaafnay islaantaanu rabnaa ayay isku raacsan yihiin baan markaasay shalmada tuurtay cimaamada tuurtay ayay tii waryaa waryaa waa ninka qurumihii ruxaayey iyo ruxaantii way iga guurtay reerka waan dhaqayaa war la dagaalan ragga bay la dagaalan ragga halkii ayay islaantii ku waantowday oo ay ku soo joogsatay haddaba dhegayste majaajiladu intaa ha inoo joogto laakiin su-aal baa daba taala dadka qaarkood waxay sheegaan inkastoo run ahaanshiyaheeda aanan la xaqiijinin balse waxaa jirta sheeko ah waayadii hore waxaa layidhi raggu xaasaskooda wax kastoo ay u baahan yihiin kama heli jirin sida in dhar cusub ama dhar nooc kaleeto ah ama markaas in ay u baahato in neef loo qalo oo kaleeto waxyaabo badan oo magaalada laga isticmaalo sidaa darteed si hooyadu ama haweeneydu ay u hesho adeegyadaas ay u baahan tahay ama waxyaabaha carfi ee barafuunada iyo catarka ah waxay macnaha ninkeeda ama saygeeda ay u sheegi jirto inay doonayso inay cudad iska uudo iska iska shido ayadoo u baahan inay hesho adeegyadaasi marka taasi ma jirtaa in arrintan haweenku inay waxaan iska cuudiyaan ay timaado sidaasaa ka dambaysa bay dad sheegaan laakiin su-aashu waxay tahay arrintaasi ma jirtaa mise waa wax la alifay haddaba nala wadaag fikirkaada adigoo nagala soo xiriiraya telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban
dayigan kuwa alla kuwa gaarka u lahow bulsha waxay gumowdaa markay geedaheeda gudin intay u qaado gumaday idlayso idinkuna gadaasaa gacalkayow tihiinoo guulaha ilaahay geyigu idin siiyee geedweynta hadhiciyo galo lagu manaystee gumashaada midhihii iyo gacayradu ka buuxdee waana gaboodiyo guri u ahaan jiray gurxanweyne aariyo gumburiga ugaadhiyo siryan gaardhiyaayi iyo goray haaduweyniyo geri qurux la tiiciyo shabeel bara ku gaadhan iyo gidigeed ugaadhaan gabay lagu ilayn karin ayaabaydu gaga iyo ka dhigteen gawaan madhan asawaan ka giigoo garbaan ka leeyoo magayo gudnimadan waagii guduutiya gobolkii dhacayaba guudka la ysudhaayee garcadaadigiin iyo guursidiina keena maxaa nagu galaysa
gabagabada barnaamijka ayaanu soo gaarinay heesta ugu dambeysa ayaan idiin soo qabanayaa waxaa ku luuqeynaya fanaankii cabdisalaad beer dilaacshe dhegeysi wacan
وروقي حنون بدن ولا عيلك يحاسي أبكي صوت نوشاي إباوي عاشقو وروقي حنون بدن ولا عيلك يحاسي أبكي صوت نوشاي nawa abaaliyo adin lagu dhaqaaqiyo indhaa oo dakaa jira markuu helo qof aamina marna waa adwaal iyo adin lagu dhaqaaqiyo marna waa abaal iyo adin lagu dhaqaaqiyo indhaa oo dakaa jira markuu helo qof aamina is ilaali dhalinyaro dagaaraasho waasiray axdigayaa la huduubayo isciidaal dhalinyaro dagaaraasho waasiray axdigayaa la huduubayo
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee redio erga dot o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadaydii erga waa